waxaad u socoto madaxa mar baanu joognay muddo dheer baan wadaxaajoog ku jirnay ujeedadayadana waxay ahayd lixdan gobol oo muddo hal sano iyo bar ummadaan u fadhiday gobolada wada degto iyo isfahanka dawladda yaalana dhexmar lahaa caqabado fara badan baa yimid waxay kamid tahay adisababa lagu bada lagu kala sameeyay sanadka hore koox kamid ah dadka jibooyinka iyo dawladda soomaaliya ay wada galeen waxaa kamid ahayd caqabadii kale ee ka dhacday qoladii jiri saddex gobol baan anagana dhisanay oo runtii qolo aada u tirayanahay iyo dawladda iyo beesha caalamka gubi ahaanba marka haatan ayaga qorsho ay hore u samaysteen oo aan dadka soomaaliyeed iyo dadka deegaanka laga tixgelinin ayagana u samaysnaa arrimahaas doodo dheer waxyaala fara badan baa dhacay mar la yiri way heshiiyeen lixdii iyo saddexdii waxayna ku heshiiyeen inay maxay ahayd nidaam kale iyo waddo kala maraan taasoo runtii laga dheer sheegay oo maamulka maqan uusan heshiis uu u dhow yahay uusan gelin ama cid wakiil ah ayna samayn adigu caqabadahaas oo dhan way jiraan haatan baydhadaan joogaa waxaan filaynaa wixii bixi ka dambeeya wafti iyo gudoomiyaha baarlamaanka hogaaminaya inay la yimaadaan wada hadaladina ay kasii socdaan magaalada baydhabo balaakhirna wixii uun ma garanaysaa danta ummadda ay ku jirto ee la tahay inay iskugu dhiishoon doonto waataa mudan madaxweyne ku-xigeen in muddo ayaad ku sugnaydeen magaalada muqdisho haddana baydhabo ayaad ku sugan tahay waxaa sidoo kale la sugayay ra-iisul wasaaraha inuu booqasho ku yimaado magaalada baydhabo arrintaasi maxaa hortaagan runtii ra-isul wasaaraha waanu usoo wargeliyey mudweyne inuu baydhabo yimaado waftii wasiiradiisa kamid ah ana horey usii joogeen waynaala soo xariiray inuu imaanayo waxaan kula talinay in hadda dadka reer baydhabo iyo dadka lixda gobol degan ay fikir kala ka qabaan xukuumadda una arkaan inay iyadu tahay midda maxay ahayd caqabada ku ah arrimahooda si kastaba ha ahaate waa baaqday ra-iisul wasaaraha ayagoo aad u tihiin imaashihiisi ka horena in dhaqdhaqaaq magaalada banaanbaxyo dad ku dhinteen uu ka dhacay fikirkaas waxay la tahay in haatan dawladda ay dib uba geshay cidda hadda lagu soo wajahana uu yahay guddoomiyaha baarlamaanka su-aasha kale aan jeclaan aan ku weydiiya waxay tahay sidaad ka warqabtay maalnimadii shalay waxaa magaalada kismaayo soo gaaray korneel barre anshareer bari hiilaal oo muddo badan ku sugnaa deegaanka goobweyn adiguna siyaasiyiinta waxaad kamid tahay goboladaas ka soo jeeda marka maxaa waa maxay mawqifkaada ku aadan arrintaasi ciidamadan lasoo xareeyey iyo ninkaas sargaalka sare ee bari hiilaal imaashihiisa magaalada muqdisho wallahi wallahi mawqifkeedu waa cad yahay bare wuxuu kaqeyb muqadima ahaa arrimihii fadooyinka markii laga beesheego layidhi maamul baa laga dhisay dadkii diidanaa ayuu kamid ahaa kana hor yimid waana og tahay dagaalo gacanka hadal ah ay dad badan ku dhinteen baa meeshaas ka dhacay way wanaagsan tahay ciidamada inay yimaadaan magaalada mawqifkoodi in wax lawada dhisto wax loo dhan yahay oo dadka isku waafaqsan yihiin ma ay soo baxaan waxay la tahay inayna ka kala sulina ay shirka september la sugiyaan oo kala soo qaybgeli doonaan annagana waxaan rabnaa shirkaas inaan ku qancino inay dadkanu maamul lixbala samaysteen udan yihiin dadkii dadka kalada maxay ahayd wixii ka maqnaana annaga nafteena aanu ku qancino inay na la fariisano oo wax badan ka wada hadalno aduu si kastaba ha ahaato aniga waxaa soo dhaweynayaa fikirka ah in la wada hadal wax walba lagu dhameeyo horiga la dhigo miiska dushiisa lagu wada hadlo inta badanna inta yar inay u hogaansanto ay xalka soomaaliya iyo xalka deegaanka ku jirto aad iyo aad baan usoo dhaweynaya adinku ma ka qayb gelaysaan shirkaas haddii aad tahay madaxweyne ku-xigeenka adiga iyo madaxweynuhu madaxweynuhuna oo kale dabcan waa deegaan la xuseeyo waa deegaan mistake honorska aan ka mid nahay waa khilaaf jiray oo meesha ka jiray wax kastoo dib u heshiisiina annaga waxaanu deegaan unahay intaanu ka qayb galno inaanu mawqifka halka maamul oo lixda goboleeda dadkaanu wada jecel yihiina wada dooranayaana arrintaas oo lablakac ku imaanina muddo dheer ah in laga maxay ahayd daraasin lagu sameynaya inaan la tagno oo aan ku qancino ciddi kale oo naga fikirka disan fikirka iyaga aad iyo aad baan u jecelnahay ugu dambeyn rajeyntanaga ayaad ka qabtaa inuu meel maro fikirkiina ah maamul goboleed lix gobol ka kooban inuu ka dhaqan galo gobolada koonfur galbeed walaahi axmedo waa laga eebiyo balwarjuweyne mar haddaan ognahay mawqifka dadka gobolada degan percentageka gobol walba ka taageersan fikirkaan lixda gobola oo boqolkiiba sideetan noqon karo markaanu fiirinay hadda caqabadadu jiri karaan ama bilooyin ama sanad dib u rigo laakiin waxaan aaminsanahay mar walba inay muhiim tahay lixdan maamul yeelan doonaan haddii laa yidhaah